efesos cutubka saddexaad sababtaas daraaddeed anigoo bawlosa waxaan ciise masiix maxbuus ugu ahay idinka oo ah dad aan yuhuud ahayn aawadin hubaal waxaad maqasheen wakiilnimada nimcada ilaah oo la iigu kiin dhiibay iyo sida qarsoodigii laygu ogeysiiyey wixii laii muujiyey sidii aan mar hore dhowr eray idinku soo qoray markaad akridaan waxaad ogaan karaysaan garashadayda xagga qarsoodiga masiixa kaas oo aan qarniyadii kale loogu ogeysiin bini'aadmiga sida haatan ruuxu ugu muujiyey rasuulladiisa iyo nebiyadiisa quduuska taas waxaa weeyaan in haatan dadka aan yuhuudda ahayn ay yihiin kuwo wax inala dhexla oo aan isku jidhnahay oo ay inagula qayb qaataan ballankii ciise masiix xagga injiilka kaas oo aniga layga dhigay midiidin sida ay tahay hadiyadda nimcada ilaah oo laysiiyey sida ay tahay shaqaynta xooggiisu aniga oo quduusinta oo dhan ugu liita waxaa nimcadan laysiiyey inaan dadkaan yuhuudda ahayn ku wacdiyo dantinimada masiixa oo aan la baadhi karin iyo inaan dadka oo dhan garansiiyo waxay tahay talogelidda qarsoonigii weligiis ku qarsoonaa ilaah oo ah kan wax walba abuuray sababtuna waxa weeyaan in haatan madaxda iyo kuwa amar kale oo ku jira meelaha jannada kiniisadda lagu ogeysiiyo xigmadda ilaah oo badan oo kala cayncaynka sida uu yahay qasdiga weligiisa oo isagu ku qasdiyey rabbigeenna ciise masiix kaas oo aynu ku leennahay dhiirranaan oo aynu isku hallayn ugu geli karno xagga rumaysadka aynu isaga rumaysannahay sidaas daraaddeed waxaan idinka baryayaa inaydnaan ku qalbi jabin dhibaatooyinkayga aan daraaddiin u maray waayo taasu waa idiin ammaan sababtaas daraaddeed waxaan ugu jilba joogsadaa aabbaha hortiisa kaas oo magaciisa lagu magacaabay reerka oo dhan inta jannada ku jirta iyo inta dhulka joogtaba in sida hodantinimada ammaantiisu ay tahay uu idiin siiyo itaal aad ruuxiisa kaga xoogaysataan xagga gudihiinna iyo in masiixu qalbiyadiinna degganaado xagga rumaysadka inaad jacayl xidid iyo aasaas ku yeelataan iyo inaad u xoogaysataan si aad quduusiinta oo dhan ula garataan waxa ay yihiin ballaadhka iyo dherarka iyo korudheeridda iyo hoosudheeridda iyo inaad ogaataan jacaylka masiixa oo aqoonta dhaafa si ay idinka buuxsanto ilaah buuxnaantiisa oo dhammu haddaba kanawooda inuu inoo sameeyo wax aad iyo aad uga sii badan waxa aynu weyddiisanno ama ku fikirno oo dhan sida uu yahay xoogga ee naga dhex shaqeeya isaga ammaanu ha u ahaato kiniisadda iyo ciise masiixba tan iyo qarniyada oo dhan iyo weligiis iyo weligiisba aamiin